asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat lhuda waxay idin soo gudbinaysaa darsigii saddexaad ee kitaabka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب في الأغسال الواجبة والمستحبة وأركان الغسل وباب يهي qubaysiyaalka waajibka ah iyo kuwa mustaxabka ee sunnada ah iyo qabayska tiirarkiisa laga maarmaanka wlguslu yuujibuhu ixtilaamun daahirun wakhuruuju manyin shahwat اlinsani wamaca inqitaaci اlxaydi aw linifaasihi wاlmowti min bacd iltiqaanu khitaani iltiqaau khitaani ومغسل ميتا كذلك من نوى الإسلام فهم فهم فتفهم شرعة الإحسان أركانه هي نية وإفاضة للماء تمت ذاك خير بيان هو يستحب لمحرم ولجمعة زد بعد إغماء مع الغشيان ولمن أراد دخول مكة إنه بدليله والحق مقترنان walquslu qabayskii yuujibuhu waxaa waajibiya ixtilaamun qarow daahirun oo muuqda wa khuruuju manyin iyo mani soo bixideed shahwatu linsaani hiya iyadu manidaasi shahwatu linsaani insaanka shahwadiisa wa wa maca inqitaaci alxaydi waxaa kaloo waajibiya yani maca inqitaaci alxaydi xaydka gu-itaankiisa la jirankiisa aw amase linifaasihi ama nifaaska gu-itaankiisa la jirankiisa wlmowti wa maca almowtina qabayskii waa waajiba min bacdu intaa kadibna iltiqaanu iltiqaau khitaanin kuwo gudan istaabashadooda iyo kulankooda ayaa iyadana qabayska waajibiya wa muqasilun mid dhaqay maytan mayd dhaqay isagana qabayskaa ku waajiba kadalika kaa hore xaalu la mid yahay kadalika kaa hore waxaa la mid a man ciddiina waa niyooday alislaama islaamnimo niyooday ee fafham waxaad fahamtaa buu ku yidhi shircata alixsaani samafalka dariiqadiisa iyo jidkiisa faham buu ku yidhi arkaanuhu qabayska arkaantiisa iyo tiirarkiisu waxa weeye hiya iyadu niyatun waa niyo wa ifaadatun iyo shubid lilmaa-i biyo lagu shuba jirhka tamat way dhammaystirantay daaka kaasi ama ifaadadaasoo tamad dhammaystirantay daaka kaasina khayru bayaanin caddayn ta ugu khayr badan wey huwa qabayskii yustaxabbu waa la sunneeyaa limuxrimin mid xarmanaya ayaa loo sunneeyaa walijumcatin jumco darteedna waa loo sunneeyaa zid waxaad siyaadisaa bacda iqmaa-inna waa la sunneeyaa miyir tegid gadaasheed maca alkhashayaani daboolid lala qabo ruuxii la miyir daboolay waliman cidna waa loo sunneeyaa araada doonay dukhuula makata maka inuu galo innahu isagu yacni qabayskaasi bidaliilihi daliil sababtiibuu ku ahaaday waalxaqi iyo xaq daliil iyo xaq buu ku sugnaaday muqtarinaani humaa labadanina muqtarinaani laba isku lamaan wey daliilkiiyo xaqu mar walba waa isku lamaani wuxuu meeshan ka galay sida uu baabeeyeyba qabaysyada waajibka ah kuwa sunnada ah iyo marka la qabaysanayo maxaa laga maarmaan ah arkaanta aan qabaysku ka maarmin intaasuu ka guda galay baydka hore wuxuu inoogu sheegay waxaa waajibiya qabayska ixtilaamun wa khuruuju lmaniyi bishahwa macnaa waxa weeyaan ixtilaamku taqriiban waa waxaa la yidhaahdaa qarowga aangaadhka waa la yidhaahdaa laakiin hadda meesha wuxuu ka wada ruuxu markuu qaruuxo waa tii xadiidka ummi salama nabiga sal lay slam markay weydiinaysa uu ku yimid wa marka ixtinaam muuqda ruuxu qarw hadduu qarwo oo ay markaasi raacdo inay biyo ka soo baxaan ama si kaleba ay biyihii manida kusoo baxaan shardi waxa ah buu ka dhigay inay biyahaasi kusoo baxaan shahwo kusoo baxaan shahwatin wuxuu ka wadaa ruuxii ama uu fikiray oo intuu maskaxdiisa ku rogrogay waxyaabaha shahawaadka ehe yani waxa weeyaan naftu jeceshahay baa sidaa biyo kaga yimaadeen ama gal muu sameeyey oo saasay biyo kaga yimaadeen ama ma ahe gacantuuba isaga keenay ama meel kaluba isaga keenay oo istimnaa buu sameeyey si alla sidii ku yimaadaanba biyuhu hadday soo baxaan ama ixtilaam iyo qarow ku soo baxaan ama soo jeed ay ku soo baxaan qabayskii markaa wuu waajibinayaa asbaabta marka qabayska waajibisa ko waxaa ka khuruuju almaa aw khuruuju lmaniyi oo shahwada bini aadamka fuqahada qaar ka mid ah waxay shardi ka dhigayaan manida soo bixideedu marka ay qabays waajibinayso waa markay shahwo kusoo baxdo qaab dareen ah markay kusoo baxdo ama hadday sidii kaadi oo kale iska dareerto bilaa shahwa fuqahada qaar baa waxay qabaan inaysan markaa qabays waajibinayn bishahwatin buu marka meeshan ku qayday sidaas macana inay biyaha soo bixitaankooda ama soo jeed ha kusoo baxeen ama jiif iyo qarow ha kusoo baxeen inay qabays waajibinayso waxaa kutusaya xadiidkii saxiixu muslim ku yimid min xadiidi abi saciidin alkhudri uu nabigu yuri sal lay waslam inama almaau min alma inama almaau biyihii oo qabayska ah markaas biyihii lagu qabaysanayey min almaai biyihii xaggooday ka ahaadeen oo biyaha dambe waa manidii marka biyaha qabayska waxaa sababa biyaha manida soo baxa saas maana ayib saas daraaddeed baa xadiidka yani xadiidka cali bn abi aalib cinda abi daawuud nabigu wuxu uri sal lay slam idaa fadakta almaaa faktasil haddaad biyo tuurto biyo kaa yimaadaan oo kaa soo baxaan qabaysa buu nabi uri sal lay slam saas maanaa ayib marka taasi waa masalo taqriiban khilaaf horaa ku jiray laakiin gadaal dambe waa laisku waafaqay in biyaba hadday soo baxaan uu qabaysku waajibaya maana saas daraaddeed waa umu salama radi allahu canha markii nabiga weydiisay sal lay wasalam umu sulaym yahan umu sulaym baa markay weydiisay dumarka hadday waxa raggu ay arkaan arkaan ay qarwaan biyo maku qabays ma ku waajibaysa hadday qarwaan nabigu wuxu uri sal lay slam nacam idaa ra'at ilmaa soo maha idaa ra'at ilmaa hadday biyihiiba aragto oy macnaa wax way ka yimaadaan ayib marka taasi waa sababta koowaad culimada badankoodna sidaasay qabaan bimujarad ay biyuhu soo baxaan inuu qabaysku u waajibay macna qaar baa qabaan yidhi culimada ka mid a hadday biyuhu iska soo baxaan oo cudur ay usoo baxaan markan ruuxu xanuunsanaya ama markuu qabaystay kadibba iska soo baxeen ayagoo macnaha iska dareeraya oon markaasi aan shahwo kusoo bixin qaar baa waxay qabaan inaysan markaa qabays waajibinaynin maxaa yeele marka waxay leeyihiin lama yidhaahdo mani shahwo kusoo baxday saasay macnaha odhanayaan oo bacd ahlilcilmi baa sidaa qaba macna ayib taasi waa sababta koobaad wey sababta labaad ee qabayska waajibisaay waxa weeyaan waa dhiigga caadada ama dhiigga dhalmada inuu haweenayda ka go-o oo macnaha wax way ka dhammaado aayadda qur-aanku ilahi ku sheegay subxaana wa tacaala walaa taqrabuuhunna xataa yathurna faidaa tataharna fa'tuuhunna min xaysu amarakum allah yacni dumarka ha u dhowaanina ilaa ay daahir noqdaan oo dhiigu ka go-o fa idaa tataharna markay isdaahiriyaan oo qabayskii laga wado waa dhiiggii waa inuu go-o islamarkaana ay qabaystaan markay qabaystaan fa'tuuhunna min xaysu amarakum allah meeshii alla idin amray marka uga taga way macna ijmac weyaan khilaafi kama jiro masaladaana dhiigga dhalmada markuu ka go-o iyo dhiigga xaydku markuu ka haweenayda inuu qabays ku waajibayo ayadana waa sababta labaad hadal kama joogo iyadana macna sababta saddexaad inoo sheegay waxa weeyaan beydka labaad buu iyadana ku sheegay walmawti buuna yidhi waa geerida ruuxu isagoo muslima hadduu geeriyoodo qabays baa waajibaya laakiin qabayskii isaga ku waajibi maayo laanna isagu waa mayd maydna wax kuma waajibo dadka nool ee markaa la jooga baa dhaqidiisu waajib ku noqonaysa min baab furuud alkifaayaat wey furuudulkifaaya dadka macnaha dhammaantood qaar ka mid a hadday isu taagaan waajibkaana dhammaantood dembigu waa ka dhacaya hadday ka wada tagaanna waa dambaabaya dadka arrintaasi ay macnaha si gooniya ukhusayso macnaha waxaan ugu tegnaa kitaab aljanaa-is baan ugu tegi doonaa adiladeeda iyadana waana masale la isla ogol yahay maydku hadduu dhinto in dhiqidiisu ay waajib ku tahay muslimiinta markaa la joogto allahuma waxaa laga soo reebi doonaa shahiidka iyo ilmaha yarka a dhaqidiisu waajib ma tahay adalgeli doona iyo ila akhiri masaa'il noocaas oo kale oo yani hoosgeli doono doodii ka taagantahay waa jiraan ayib sababta saddexaad oo qabayska waajibisaay waxa weeye ama sababta afraade sababta afraad waa iltiqaau alkhitaanayn khitaanka waxaa laga wadaa meeshan dumarka meesha laga guday oo birtu marto iyo ragga meesha birtu ay martay ee laga guday labadaasi markay kulmaan oy istaabtaan ama haddayna istaabanin xataa ay isku aadaan oo isku beegmaan qabayskii waa waajibay qabayskii waa waajibay waxaa iyadana kutusaya xadiidkii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee ahaa macnaha ida iltaqa alkhitaanaan faqad wajaba alquslu uu nabigu dhihi jiray sal ly waslam hadday labada meeloodee birtu martay ee la guday ay istaabtaan oy kulmaan qabayskii waa waajibay buu rasuulku yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaynu halkaa ka fahmaynaa inay dumarkuna gudnaayeen ragguna ayna gudnaa ay gudnaan jireen waxuuna ka mid yahay axaadiista loo daliishanayo mashruuciyatu khitaan anniswa aw nisa dumarka in la gudo inay mashruuc tahay mawaajiba mise waa mustaxab waa masale kale ayib ujeedadeenu taa ma ahayn hadda waxay ahayd mujarad ay kulmaan labadaa meelood ama isku aadaan isku aadiddu waxay imaanaysaa xubinka ragga qeybtiisa hore markay intay gudaha gasho unbay isku beegmi karaan markaa unbay isku beegmi karaan wailaa si kaleta iskuma beegmi karaan haddii isagoo banaanka ay uu yaallo macnaha wax weeyaan si uun isugu beegmaan lagama wado ee waxaa laga wadaa qayb ka midana gudahay jirtaa markaasay isku beegmi karaan ama istaaban karayaan saas daraaddeed waa macnaha wax way yidhaahdaan fuqahadu xashafadu waa inay gudaha gasho ayay macnaha wax way shardi ka dhigaan taasayna ku imaan karaysa macnaha iltiqaau alkhitaanayn saasay ku imaan karaan macnaha markaas ama biyaha ka yimaadeen ama biyayaynan imaanin marba hadduu iltiqaau lkhitaanayn uu dhaco faqad wajaba alquslu qabayskii markaa waa waajibay sawaan anzala aw lam yunzil ama biyo ha yimaadeen ama yayse imaanin saas way maana ayib sababta afraad ee qabayska waajibisa wuxuu ku sheegay naadimku inay tahay inuu ruuxu mayd dhaqo iyadana waxaa ku tusaya xadiidka abu hurayra fi sunan uu nabigu uri sal lay slam man gasala mayitan aw maytan falyaktasil ruuxii mayd dhaqa ha qabaysta buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu aleyh waa xadiis saxiix falyaktasil waa amar amarkuna muxuu faa'iideeyaa baynu soo baranay wujuub buu faa'iideeyaa wujuubkaasi amarkaasi wujuubka uu faa'iideynayana wax saarifa looma hayo oo wujuubka ka sarfiya wabittaali waxaa sawaaba culimada yidhi yacni waxa weeyaan ruuxa mayd dhaqay inuu qabaystaayey waa waajib ay culimada qaarkood marayaan qaarkoodna waxay leeyihiin sida sawaabkii waxa weeye saarif baa la hayaa saarif baa la hayaayoo ruuxii mayd dhaqa ha qabaysto amarkaas waxaa la hayaa saarif ka leexiya waajibnimada oo u leexiya istixbaab iyo sunno u leexiya waana xadiidka cabdullaahi bni cumar kuna nughasilu lmayita famina man yaktasil wa mina man laa yaktasil daara qutni baa sunankiisa kusoo saaray asarkaasi wuxuu leeyahay xukmu rafci buu leeyahay leanna saxaabigu hadduu yidhaahdo kunaa nafcalu kada siday u badan yihiin muxadisiintu waa waa marfuucun xukman saas maana yani wuxuu leeyahy cbdullahi bni cumar waan maydkaan dhaqi jirnay waqtigii nebiga markaan maydka dhaqna qaar qaarna way qabaysan jireen qaarna qabayskay ka tegi jireen hadday marka waktigii nebiga sugnaato inay saxaabadu qaarkood maydka intay dhaqaan inay qabayska iska dayn jireen soo meeshaasi kama muuqato marka taqriir taqriir baa ka muuqda waana nooc nooc sunnada ka mid a waa marfuucun xukman wabittaali wuxuu noqon karaa saarif buu noqon karaa wujuubka ka sarfiya xadiidkii ahaa man hasala almayita falyaktasil sooma xadiidkaa saarif buu noqon karaa wabittaali sida sawaabkii raajixa wuxuu noqon karayaa in la yidhaahdo sunno weeyaane waajib ma aha walow isagu yani abyaada markuu tirinayo uu ku daray waajibka uu ku daray ayib laakiin sharxu ku faahfaahinaya ku cadaynay qaybta ama yani waxa weeye qodobka lixaad ama tan lixaad macnaha uu ku sheegay ama toddobaad ee uu ku sheegay sababka toddobaad ee qabiiska waajibiya waxa weeyaan waa ruuxa soo islaamay ruuxu markuu islaamka soo galayo waa inuu qabaysto iyadana xadiidkeedu waa xadiidka qays ibnu caasim qays wuu soo islaamay nebiguna wuxuu amray sal ly slam an yaktasila bimaain wa sidrin biyo iyo gob inuu ku qabaysto nebigu amray markuu islaamay kadib sidrigu bimacnaa waxaa loogu qabaysanayaa waa saabuuntoo kale saabuun buu ahaa marka saabuun iyo biyaha ku qabaysa la odhanaya ruuxu markuu soo islaamo xadiidka abu daawuud iyo keyrkii waa soo saaray waana xadiis saxiixa macna imaam axmed baana ku tegey in ruuxu markuu soo islaamo inuu qabaystay inay waajib tahay fuqaha kalena waxay leeyihiin waa mustaxab waa sunnay odhanaya ayib intaas markuu inoo sheegay intaa markuu inoo sheegay oo qabaysyada waajibka uu ka dhigay buu wuxuu inoo sheegay marka la qabaysanayo maxaa laga maarmaan oo qaabka loo qabaysanayo arkaantiisu maxay tahay arkaan lghusli macna ama iqtisaal labuu ka dhigay ta koowaadi waxa weeyaan anniya waa niyada ruuxu markuu qabaysanayo waa inuu niyoodo waa kan soo marnay daliilkeeda sooma inama alacmaalu binniyaat haddii niyada ruuxu uu ka tago cala sawaab qabayskiisu ma asaxayo fuqahadoo dhan baana ku tegay inay niyadu ay waajib tahay oy rukni tahay markii laga reebo abu xaniifa abu xaniifa isaga wuxu waa mustaxab waana laga hadalkiisa waa qowlkiisa iyo madhabkiisa waa laga xoog badan yahay fi hadi lmasala rukniga labaad iyo tiirka labaadi waxa weeyaan alifaada ifaadat lmaa ama tacmiimu aljasadi bilmaa jidhka in biyo la wada gaadhsiiyo oo biyo lagu shubo biyaha la gaadhsiiyo macnaheedu waxa weeyaan laga bilaabo timaha ugu koreeya ilaa meesha ugu hooseysa iyo lugta yani waxa wey qaybteeda hoose waa inay biyuhu wada gaadhaan saas macana dalkiga iyo in la ismarmariyo ma waajiba khilaaf baa ka taagan biyuhu inay gaadhaan unbaa laysla ogol yahay inay laazim tahay macnaha ayib ana waxay leeyihiin leanna yani waxa weeyaan gusliga sidiisaba qabays waxay leeyihin waxaa la yidhaahdaa inay biyuhu jirka wada gaadhaan baa la yidhahdaa macna daliilkeeduna waxaa kusoo aroray xadiis saxiix muslimka min xadiidi ummi salama waxay tihi rasuulku wuxu uri sal lay slam inamaa yakfiiki an taxfi almaaa calaa ra'siki alaata xatayaat waxaa kugu filaa un ummu salamoy inaad madaxaaga ku shubto biyaha saddex yani qaaditaan saddex goor intaad cantoobisood qaado uma tafiidiina calayki almaaa fatatburiin kadibna inaad dusha biyaha biyaha inaad isku shubto ood sidaa ku daahir noqoto marka uma tafiidiina calayki lmaa saddex goor inaad madaxa u qaadoood madaxa biyihii ku shubto intaad saddex goor macnaha gacanta ku qaadoo kadibna aad biyihii isku wada shubtood isgaarsiiso intaasuu ku sheegay macnaha alimaamu shaafici iyo axmed iyo abu xaniifa ayaa sidaa ku tegay in biyaha yani jidhka inay wada gaadhaan ay laazim tahay macnaha ayib labada rukni waa laba rukni oo ah in ruuxu u niyoodo biyuhuna jidhka wada gaadhaan laakiin sunan fara badan oo qaabkii loo qabaysanaya yuusan tilmaamin oo sida sunada waxa weeyaan inuu ruuxu waysada ka hormariyo qabayska markuu weysaysto kadib oo laguhu u laaban yihiin inuu marka biyihii isku shubo madaxa saddex goor uu biyaha u qaado oo biyaha ku shubo kadibna uu biyihii isku shubo jidhka wada gaadhsiiyo markuu ka baxana uu lugihii dib ka dhaqo sidaas waa sida dariiqada ugu fiican ee soo aroortay waxaa kaloo iyadana soo aroortay kama fi yani saxiix muslim isagoon ruuxu aan weysaysaninba inuu biyaha isku shubo oy waysadii iyo qabayskii isdhexgalaan wayse aan laga dambaysiiyana ayna jirin mid ka horeysana ayna jirin qabaysun biyihii lagu shubo jidhkii kadibna ay waysadii sidaa ku raacdo waxaan nabiga ka sugnayn salawatu rabbi wasalaamu caleyh bal caaisha siday warinayso kama fi sunan ayada khalad ah inuu ruuxu intuu qabaysto marka hore qabayska kadib uu waysada ka dambaysiiyo waana sida dadku u badan yihiin sidaasina nebi maxamed ma samayn jirin salawatu rabbi waslamu aleyh caaisha xadiidkeedu saasay leedahay rasuulku markuu qabaysta kadib ma weysaysan jirin salawaatu rabbi waslamu aleyh labadaa qaabee kale unbaa loo qabaystaa ayib kadib wuxuu inoo sheegay qabaysku sunnu isagana noqdaa meelaha uu soo sheegay waa meelaha waajibka u noqda wuxuu sunno noqdaa markuu ruuxu xarmanayo sida caamatu ahlicilmi ay qabaan waxaana kutusaya yani xadiidkii shawaahidiisa marka laisu geeyo xasankaha zayd ibnu thaabit tirmidi uu soo saaray wuxuu ihi ana nabiya sal lay waslam tajarada liihlaalihi waqtasal nabigu sal lay wasalam wuxuu u dhardhigtay xarmashadiisa kadibna wuu qabaystay nabigu salawatu rabbi waslamu aleyh yani markuu xarmanayey ama xaj ha noqdo xarmashadu ama cumro ha noqoto ruuxu inuu qabaysto waa mustaxab waa sunna wey macna ayib midda labaadee meesha labaad ee qabaysku uu sunnada noqdo waa jumcada in loo qabaysto xadiidka abi saciid abi saciidin alkhudri fi saxiixayn buu udaliish uu keenay quslu ljumcati waajibun cala kulli muxtalim qabaysku jumcada la qabaysto wuxuu waajib ku yahay ruux kastoo qaangaadh ah waajibuntaasi waxaa laga fahmaya ama ay ku caddhahayba inuu waajib yahay qabayska jumcada isaguna wuxuu ku daray kuwii mustaxabkaabuu ku daray wuxuu leeyahay waajibuntaasi daahirkeeda waxaa laga fahmayaa sax inay waajib tahay laakiin waajibnimada waxaa ka sarfinaysu leeyahay xadiidkii sunanka ku yimi min xadiidii samurat bnu jundab man tawada'a yawma aljumucati fabiha wa nicmat waman iktasala falguslu afdal nabigu sal l sl ruuxii weysaysta maalinta jumcada fa biha wa nicmat iyadaa ku filan wayna nicmo lahaatay ruuxii qabaystana qabayskaa ka fadli badan falguslu afdal taasuu leeyahay xadiiskaasaa kutusaya hadduu ruuxu weyse uun ku gaabsado inuu yani wanaag la yimid waajibna uusan ka tegin hadduu qabaystana inuu sidii fadliga badnayda mustaxabka ayd uun la yimid macnaha sidaasuu u daliishanayaa yani wax weeyaan hadduu qabaysku waajib yahayna weysada besa laguma gaabsadeen buu leeyahay inuu sunno yahay qabayska jumcada ayaa waxaa ku tegay imaamu shaafici axmed abu xaniifa iyo fuqahada badankood saasay mareen inuusan waajib ahayn ayib laakiin daahirka axaadiista markii laisu geeyo waxaad moodaa inuu raajix iyo xoog badan yahay ra'yiga odhanaya qabayska jumcadu waa waajib isagu lakiin halkaas inoo maray ayib waxa uu kadib uu yidhi iyadana sunno weeye in la qabaysto ruuxa markuu miyir daboolmo ruuxa markuu miyirkiisu tago wuu suuxay maalan maalan waxaa lagu dhuftay irbad baa lagu dhuftay miyirkiisa tagsiisa lisabab liayi sabab marba haddii ruuxa miyirkiisu tago miyir daboolmo markuu soo miyirsado inuu qabaystaa sunna ah waxaa kutusaya xadiidkii saxiixaynka kusoo arooray min xadiidi caaisha nabigu sal lay wasalam xanuunka uu ku geeriyoon doono markuu hayay waad garanaysaa nebigu sal lay wasalam markuu inuu kaco oo uu dadka salaada inuu tujiyo damcada waa kii miyir daboolmahay kadibna biyo ii keena lahaayee ku qabaysanay kadibna inuu kaco isku dayahay kadibna miyir daboolmahay haddana biyo qaadanayay marka xadiiskaasaa laga qaadanaya ruuxu markuu miyir daboolmo inay fiican tahay inuu qabaysto oy mustaxab tahay ficilka nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh waxaana ku tegay xanaabilada iyo koox ka mid a culimada shaaficiyada ayaa qaba oo iyadana sidaa ku tegay waxaa uu ku daray iyadana oo uu ugu dambaysiiyey qabaysyada sunnada ah waxaa ka mid a ruuxu markuu maka geli rabo inuu qabaysto markaad maka geli rabto ood fiideeda joogto ood magaalada geli rabto inaad qabaysato iyadana waa sunno cabdullahi bni cumar bay ka asaxday annahu kana laa yadkhulu makkata ila baata bidi tuwan xata yusbixa wayaqtasil uma yadkhulu makkata nahaaran nabigaana sidaa samayn jiray buu leeyahy maana yani nabigu sal l wuxuu leeyahay cabdullahi bni cumar wuxuu samayn jiray cabdullaahi wuxuu ahaa mid aan maka gelin markuu maka kusoo dhawaado meel maka duleedkeedoo diituwan la yidhaahdo buu ku degi jiray ilaa uu waagu u baryo oo uu qabaysto markaasuu maalinimo maka geli jiray cabdullaahi markuu sidaas samaynayo wuxuu leeyahay nebigaa samayn jiray oon sidaa ka arkay yani isaguna markaa waa ku daynaya maanaa saas samaynay maanaa inay sunno tahay marka maka marka la gelaya in la yani waxa weeyaan la qabaysto ayaa waxaa qaba caamatu ahlilcilmi culimada badankood baa qaba xadiidka cabdullahi ibni cumarna bukhari muslim baa soo saaray ayib marka markaad maka gelayso macnaheeda waa markaad cibaado u gelayso way waa markaad u gelayso ama xaj ama cumro u gelayso way laakiin haddaad siihaantaada isaga gelayso ama ganacsi u socoto ama qaraarsanaan ama dano kaleeta aad u socoto markaasi waxa weeyaan cibaado uma socoto sidaas daraaddeed inaad qabaysato markaa maka markaad gelaysa waxba mustaxab maaha maana ayib wuxuu ihi walguslu qabayskii yuujibuhu waxaa waajibiya ixtilaamun yani waxa wey qarow daahirun oo iska cad wa khuruuju maniyin iyo meni soo bixitaankeeda manidaasoo hiya iyaduba shahwat linsaani ah shahwada yani insaanka shahwadiisa yani dareen insaan kusoo baxday insaan dareemay oo macnaha waxa shahwooday kusoo baxday wy maana wamaa inqiaaci lxaydi xaydka gu'itaankiisa la jirankeedana qabayskii waa waajibayaa aw linifaasihi ama xaydka nifaaskiisa xaydku isaga celinaya xaydka nifaaskiisa nifaaskaa miciisa iyo la jir nifaaskaa gu'itaankiisa saas way maanaa nifaaskaa gu'itaankiisa miciisana qabayski waa waajibaya waalmawti wa maca almawti mawdka la jirankiisana ruuxu markuu dhintana qabayskii waa waajibaya oo isaga kuma waajibaye dadka la joogu ku waajibaya inay u qabeeyaan oo dhaqaan maydka macna min bacdu intaa kadibna iltiqaau khitaanin khitaan gudmo meel la guday oo mindidu martay kulankeed labada meelood ee mindidu martay yani waxa weyaan ee la gooyey labadaa meelood kulankoodiiyo isku aadankoodiiyo isku beegankooda taasin ayaa iyaduna qabayska waajibisa oo hadday isku beeganto yani xubinkiina qaar ka mida uu gudaha markaa galaa laga wadaa markaasaa qabaysku waajibaya wa muqasilun mid dhaqay mayitan meyd dhaqay asagana qabays baa ku waajibaya wa muqasilun maytan yajibu calayhi algusl waliqtisaal kadalika kaa hore waxaa la mid oo isagana qabaysku ku waajibaya man cidiina waa niyooday alislaama islaamnimada niyooday maxaa ka wadnaa waxaa laga wadaa ruuxii soo islaamay inuu islaamo rabo oo islaamay wey macna ee fafham faham buu ku yidhi shircata alixsaani samafalka iyo wanaajinta sharcigiisa iyo dariiqadiisa faham buu kuyidhi waa sharecada islaamka shareecada ixsaanka faham buu ku yidhi arkaanuhu qabayska tiirarkiisa uusan ka maarminin hiya iyadu niyatun waa niyo wa ifaadatun iyo shubid lilmaai biyaha la shuboo jidhka lagu shuboo la wada gaadhsiiyo taasoo tamad dhammaystirantay a yacni ifaama dhammaystirantay oo jidhka wada gaadha wey daaka kaa aan kuu soo sheegayna khayru bayaanin cadayn tii ugu khayr badnayd wa macnaha waxa weya waa untatima way beytka unbuu ku dhammaystiraya daaka khayru bayaanintaas huwa qabayskii yustaxabu waa la sunneeyaa limuxrimin baa loo sunneeyaa mid xarmanaya mid cumro ama xaj xarmanaya walijumcatin jumcana waa loo sunneeyaa oo dadkii jumcada tukanaya macnaha zid waxaad siyaadisaa bacdu intaa kadib ha zid waxaad siyaadisaa dha oo intaa hore aad ku dartaa bacda iqmaa'in yacni miyirtegid gadaasheeda ayadana qabayskii waa mustaxab waa la sunneeya yustaxabu bacda iqmaa'in miyir dabool yacni miyirtegid gadaasheeda maca alkashayaani daboolid lala qabo dawaqashayaankaas iyo muxuu ahaa iqmaagu waa isku macno dhowy maca alkhashayaan waa miyir tag iyo ruuxiioo la miyir daboolay ayb waliman cid baa loo sunneeyaa qabayskii araada doonay dukhuula makkata maka gelitaankeeda inuu maka galo doonaya oo cumro u gelaya ama xaj u gelaya inahu isagu yacni kaa aan soo sheegnay bidaliilihi daliilkiisa ayuu ku sugnaaday haabitun bidaliilihi wey walxaqi iyo xaq buu ku sugnaaday wuxuu ku sugan yahay daliil oo adilada waatan soo sheegnay xadiis kuso aroortay iyo xaq weeyaanoo sidaasaa sawaab ah muqtarinaani humaa daliilka iyo xaqu muqtarinaani waa laba isku lamaanoon marnaba kala teginba wey haddaadan xaq aragtaba daliilku la socda meesha daliilku maray baa mar walba xaqu jira meeshii daliilku uu ka leexdayna baatilkaa jira saas maana saas daraadeed alxaqu yani waxa wey qariinu daliil wa alxaqu qariinu daliil saasuu ka wada ayib baabun fii shuruudi tayamuni wa axkaamihi wuxuu baab u yahay tayamumka shuruudiisa iyo axkaamtiisa tayamumka macnaa waxa wey waa gabagabaysiga ama booraysiga kaynu nidhahno way macna ina atayamuma darbatun qad ufridat alwajhu yumsaxu qablahu lkafaani bituraabiha aw bisaciidi wujubuhu faqdu lmiyahi wacajzuna sababaani wabihi tusalii ma tashaau liannahu badlun liguslin maca wudu'in haani laa tansa niyatahu wakun mutanabihan linawaaqidin fii fahmiha biciyaani hiya naaqidaatu wudu'ina biziyaadatin luqyaaka maan mumkina alwijdaani ina asalaata taakadat xata wain junuban takunu wayufqadu wayufqadu tuhraani ina tayamuma gebagabaysiga ama boodhaysigii darbatun waa halmarku dhufasho halmar dhulka lagu dhufto darbadaasoo qad ufridat la keli yeelay oo hal mar ah alwajhu wejigii yumsaxu waa la masaxayaa qablahu hortii waxaa la masaxayaa alkafaani labadii kaf baa la- labada gacmood baa la masaxaya labada gacmood qaybtooda horaa la masaxaya bituraabiha yacni caradeeda dhulka caradiisa aw bisaciidi ama dhulka korkiisa wixii saaran oo dhan ayaa lagu masaxayaa wey yumsaxudaas ku xig yumsaxu qablahu lkafaani maxaa lagu masaxaya bituraabihaa dhulka caradiisa lagu masaxaya wejigii iyo kafaynki aw bisaciidi ama wax kastoo dhulka korkiisa yaallaa lagu masaxaya wujuubuhu waajibnimadiisuna faqdulmaai biyo la waayo wey wacajzunaa iyo inaan ka caajizno oon keri weyno biyaha isticmaalkoodii sababaani waa laba sababood sidaa waad dhihi kartaa waxaa kaloo dhihi kartaa bituraabiha aw bisaciidi ayuu wujuubuhu tayamumka wujuubkiisu ahaaday faqdulmiyaahi biyaha waayitaankooda iyo wacajzunaa inaynu biyaha isticmaalkooda ka caajizno ayaa sababaani labadii sababood ee waajibinaya labadaas sababoodba macnaha keena saana waa dhihi kartaa icraab ahaan wabihi tayamumkiiyo gebagabaysigii ayaa tusallii ku tukani maa tashaau waxaad doonto oo salaada ah liannahu ta- tayamumkii bedelun bedel weeye liguslin qabayskiibuu bedel ka yahay maca wuduu'in wayse lala qabo faanin oo labayso qabayska laa tansa ha halmaamin buu ku yidhi niyatahu tayamumka niyadiisa ha halmaamin wakun ahaw mutanabihan mid baraarugsan ahaw maxaad ku baraarugsan tahay linawaaqidin kuwa jebiya waxyaabihii jebinayey waxyaabaha jebinaya tayamumka ku ku baraarugsan ahaw fii fahmiha fahamkeeda nawaaqida fahamkooda ku ku baraarugsan ahaw biciyaanin si iska cad biciyaanin bimacnaa waxa weeyaan yani si cad oo sidii adigoo arkahayo oo kaleeto iska muuqata way macnaha ayib hiya iyadu nawaaqidii tayamumka burinayay naaqidaatu wuduu'inaa waysadeenna wixii jebinayo wa biziyaadatin lala qabo siyaadin aad ku darayso ood ku siyaadinayso luqyaaka inaad la kulanto maa-an biyo inaad la kulanto biyahaasoo mumkina alwijdaani yacni helitaankoodu ay suurtagal tahay helitaankoodu isticmaalkoodu uu suurtagal yahay macna ina salaata salaadii ta'akadat way adkaato way waajibtay oo waajib weeye lagama tegi karo xataa wain wain junuban xataa wain ka- kunta ab- aad ahaatid be ama wain takuunu abad ahaatide junuban mid janaabo qaba takuunu aad ahaatid be xataa mid janaabo qaba aad ahaatide wayufqadu haben la waayo aduhraani labadii lagu dahaaro qaadanay caro iyo biyaba waa junubna aad ku dar junubna aad noqotid be salaadii marnaba laga tegi maayo tayamumka wuxuu ina yidhi horta baydka hore wuxuu ina yidhi tayamumku waa hal mar oo labada gacmood dhulka lagu dhufto mar labaad lagu celin maayo halkaas mas'alada uu tilmaamayaa waxay tahay masale khilaafiyo labada meelood ee horta marka la tayamumayo la masaxo waa wejiga iyo labada gacmood waxaa khilaaf ka taagan yahay carada marka la soo qaadayo ama dhulka gacanta la saarayo ma hal mar keliya ku filan oo halkaa mar baa labadoodaba laysu marinaya oo inaad wejigana mar madax bannaan usoo qaado gacmahana mar madax bannaan usoo qaado uma baahnid miya oo hal mar baa kugu filan mise inaad wejigana mar dhulka gacmaha ugu dhufatood usoo qaado marka labaadna gaca- usoo qaado gacmaha usoo qaado laba goor inaad dhulka ku dhufataa shardi ah halkaasay masalada markaa khilaafiye weyo fuqahada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa in laba goor gacmaha dhulka lagu dhufto carada lagu soo qaado qaarna waxay hal mar keliya lagu dhufanay isagu wuxuu ina yidhi marka ina atayamuma darbatun qad ufridat waa dhufasho hal mar gacanta labada gacmood dhulka lagu dhufanayo oo la keli yeelay oon mid labaad lagu lamaaninayo mid labaad lagu la- la- la daba dhigmaayo waa mid keli hal mar baa lagu dhufanay sidaasi in ay tahay masaladu oo darba waaxida ay ku filan tahay baa waxaa kutusaya xadiidka camaar ibnu yaasir fi saxiixi lbukhaari wa muslim saas macnaha inama kana yakfiika an tasnaca haakada waxaa kugu filayd buu nabigu sal lay slam waa cabiraysaan camaar sooma garanaysaan marka iyagoo socotada intay jirmeen uu dhulka ku gelgelimaystay ila hore mayna u garanaynin markaasaa nabigu wuxuu ku yuri sal lay waslam waxaa kugu filayd an tasnaca haakada inaad sidaa yeesho oo sidee ah fadaraba bikafihi darbatan cala alardi uma nafadaha uma masaxa biha dahra kafihi bishimaalihi aw dahra shimaalihi bikafihi uma masaxa biha wajhahu salawatu rabbi waslamu caleyh nabigu wuxuu yihi sidan unbaaba kugu filan inaad dhulka dhan aad inaad jidhkaaga oo dhan carrada ku gelgelimaysatood ismarmariso umabaaba baahnayn waxaa kugu filnaa hal mar in aad gacmahaaga dhulka ku dhufato hal darbo kadibna carradii faraha badnayd ee soo raacday gacmaha inaad ka afuufto ama ka yani waxa wey labada gacmood saa isugu tirtirto kadibna inaad labada kaf aada ismarmariso labada kaf waa gacanta inteeda hore wey cumaacumta ka horayso intaa hore inaad ismarmariso kadibna wejiga inaad mariso labadii gacmood xadiidkaasi saxiixaynka ku yaalla wuxuu tilmaamayaa marka hal mar inaad labadii xubnoodba usoo qaadaa kugu filayd buu nabi uri sal ly sl sooma marka labaad markaa daliil male xadiis baa jira athar cabdullaahi ibnu cumar mawquuf ku ah oo daciif ah baa wuxuu leeyahay tayamumku waa darbataan oo darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayn buu leeyahay aharkaasi waa aharka shaaficiyada iyo qolyaha la socda ay cuskadeen waana ahar daciif ah ma sugna xadiidka sugan ee saxiix ee saxiixaynka ku soo arooray waa darbatun waaxida laa saaniya laha hal mar inaad gacmaha ku dhufato oo halkaa mar baa waxaad isu marinaysaa wejiga iyo labadii kaf taasi horta waa mid maslada masaladaas oo dhankaas ay uxoog badan tahay khilaaf iyaba ha ahaatee masalada labaad ee uu shadriga labaad kaga hadlay beytka waxa weeyaan labada xubnood ee la masaxayo marka la gebagabaysanayo adigu ama qabays u gebagabayso oo janaaba ha kugu dhacdo ama waysadu ha kaa jabto wayse u gebagabayso midkay dooniba ha noqotee labada xubnood ee la masaxayo waa wejiga iyo labada kaf wey labada kaf gacanta inteeda hore gacanta inteeda hore unbaa la masaxaya iyo wejiga wejiga waa laysku waafaqsanya isaga hadal kama joogo amaa gacmaha fuqahada qaar baa qaba in gacanta la masaxayo ilaa laga gaadho xusulka laga gaadho sida waysadii oo kale qaarna waxay leeyihiin waxba uma baahna in masixidda la gaadhsiiyo ilaa xusulkee waxaa ku filan inta hore ee kafka hore ah xadiidka saxiixaynku ku yaallana wuxuu tilmaamayaa ama uu kutusayaa in kafka keliya ay ku filantahay looma baahna ilaa in la gaadhsiiyo xusulka in la gaadhsiiyo mirfaqa looma baahna waxba in la gaadhsiiyo daliilla male xadiiska kusoo aroorayna waa xadiiska cabdullahi bni cumar waana daciif daciif wey ma sugna walow shaaficiyada iyo culimo kala qaba madaahib kala qaba laakiin daliilkeedu ma xoog badna waa laga xoog badaya macana waxaa xoog badan in lagu gaabsado labada kaf labada kaf keliya in la masaxo qaab gooniya uma saxooda kusoo aroorayna ma jiro qaab gooniya kitaabta tuuda fiqiga waa arkaysa waxay ku leeyihin yani labada gacmood in la iskor saaro saas macnaha waxa weeyaan inta far midba far lagu aadiyo saas loo kaxeeyo haddana saa loo rogo haddana saas loo kaxeeyo yani waxa wey qaab baa jira ay kutubta fiqiga u tilmaami jirta qaabkaasi isaguna daliil ma leh keliya waxaa lagu yidhi u labadii gagcoma sax ama adigu saasaa u bilow ama saasaa u bilow ama saas dheh yani waxa muhimadu labadii kaf in la masaxo waay ama kayfiye khaasa oo nas ku soo arooray ma jirto saas maana ayib taani waa masalo kale mas'alada kaleeta oo isla meeshaa ku tilmaamay waxa weeye ma wejigaa la hormarinaya mise labada kaf baa la hormarinaya masixidooda xadiidka camaar waxaa ku soo arooray in la hormarinayo labada kaf kadibna wejiga laga dambaysiinayo riwaayaad kaloo xadiidku leeyahayna waxaa ku soo arooray in wejiga la hormarinayo kadibna kafaynka la dambaysiinayo labada xadiis waa asaxeen mar hadday asaxeen labada kayfiyaba waa bannaan tahay wey haddaad wejiga hormariso ood kafaynka ka dambaysiya masaxoodana waa sax haddaad kafaynka hormariso ood wejiga dambaysiisana iyadana waa sax labadaba xadiisku waa ku asaxay oo waa ka sugaya nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh baydka labaad wuxuu kaga hadlay waxaa la lagu masaxayo wejiga iyo kafaynku muxuu yahay wuxuu yidhi waa caro ama waa saciid caradu waa carada caadiga naqaanee gacanta marka la saaro ku soo raaxaysa saciidka maxaa la yidhahdaa saciidka waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo dhulka korkiisa yaalla ayaa saciid la dhaha saciid baa la yidhaha macanaa yacni waxa weeyaan dhagaxaantu waa saciid oo geeduhu saciid bay noqonayaan oo wax walba oo dhulka korkiisa saaran baa saciid noqonaya marka waxaa lagu masaxayaa masaciido waxala wixii dhulka korkiisa saaran oo dhan baad yaad isticmaali kartaa mise waxaad ku qasban tahay inaad caro hesho labada kay tahay wy wuxuu ku yidhi labadaba waad isticmaali kartaa haddaad caro heshana carada isticmaal haddaad caro weydana wax kastoo dhulka korkiisa saaran baad ku tayamumi karta ood ku gebagabaysan kartaa saasuna leeyahy waana sawaabku saas wey carada iyada waa mujmaca waa laisla ogolyahay carada waa laisla ogolyahay iyada hadal kama joogo waxaa laga qaadanaya xadiidkii xudayfa fi saxiixi muslim wa jucila turbatuha lanaa tahuura lanaa tahuura dhulka caradiisa waxaa nalooga dhigay mid aan ku tahaaro qaadano oo markaan biyo weyne aan ku tayamulno ku gabagabaysano saasuu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh amaa saciidka isaga daliilkiisu waxa weeyaan nabiga salawatu aayadda qur-aanka alla wuxuu ihi fatayamamuu saciidan tayiba tayamamuu ku gabagabaysta ku booraysta saciidan tayiban oo wanaagsan oo daahir a macnaha saciidka marka luqada carabiga dib loogu noqdo luqadii carabta waxaa lagu yidhahdaa saciidka kullu maa calaa wajhi lardi fahuwa saciid saas maana wax kastoo dhulka korkiisa saaran saciid baa la yidhahda waxaa kaloo isagana kutusaya xadiidka nabiga sal lay slam ina asaciida atayiba tahuuru lmuslim yani waxa weeyaan saciidka daahirka ah waa ruuxa muslimka ah shayguu ku dahaaro qaadan lahaa wey shayguu ku dahaaro qaadan lahaa wey marka fuqahadu waxay kala mareen qaarna riwaayada caraday ku dhegeen sida imaamu shaafici oo kaleeto qaarna saciidkaasay ku dhegeen oo ka guda weyn sida maalikiyada oo kaleeto mas'aladuna waxay u noqonaysaa riwaayada turaabka sheegtay oo carada sheegtay ma mukhasisa oo riwaayada kale saciidka axaadiista sheegtay aayadday mukhasiso u tahay mise carada sheegitaankeedu waa min baabi dikri bacdi afraadi alcaam waa laba masalo usuulka maanaa laba qaacido usuulkaas hoos gashow haddii la yidhaahdo carada riwaayada sheegtay waa min baabi dikri bacdi afraadi alcaam haddii la yidhahdo caamkii saciidka ahaa qaar ka mida unba xadiiskan turaab ku sheegay marka waxa weeyaan saciidkiina waa lagu gebagabaysan turaabkiina waa lagu gebagabaysan kara haddiise la yidhahdo riwaayada turaabka iyo caradu waa mukhasisa oo riwaayada caamkaasay khasisaysa marka waxay noqonaysaa waxaan caro ahayn laguma tayamumi karay labadaa maslag oo mid walba qaacida usuuliya uu cuska yahay baa labada xadiis markaasi ay fuqahadu ay yani waxa weye fiqiga ama istimbaadka yani iyo kala soo bixidda fiqiga ay u marayaan waxaadna moodaa inay xoog badan tahay ra'yiga odhanaya carada sheegitaankeedu waa min baabi dikri bacdi afraadi alcaam la min baabi takhsiis la min baabi takhsiis wabitaali wax kastoo dhulka korkiisa saaranna waa lagu tayamumi karaa caradana waa lagu tayamumi karaa liannaha min asaciid saciidkiibay ka mid tahay sidaasaad moodaa inuu xoog badan yahay madabkaasaad moodaa inuu xoog badan yahay waana ka uu inoo maray wey macana ayib tayamumka goormuu bannaan yahay marka goormaa la tayamumi karaa waxaa la tayamumi karaa laba goor marka koobaad waa markuu ruuxu biyo waayo inuu weysaysto u baahan yahay ama inuu qabaysto u baahan yahay biyana mahayo fain lam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan ayiba soma iyo xadiiskii hadda aan sheegaynay ina asaciida ayiba tahuru lmuslim wain lam yajid ilmaaa cashra siniin faida wajada almaaa falyumisahu basharatahu yani waxa way saciidka waxa dhulka korkiisa yaalahay ruuxa muslimka wuxuu ku dahaara qaata wey ku qabaysto qabayskii bedel uga noqdo ama weysadii xataa hadduusan biyo helin toban sano hadduusan biyo helin caradabuiyo macnaha waxa weya saciidkaanbu iska isticmaalay laakiin markuu biyo helo jirkiisa hataa siiya buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh abu daawud iyo tirmidi iyo nasaai baa soo saaray min xadiisi abi darin waana xadiis saxiixa wey macana marka sababta koobaad ee keenta qabayska keeni karta waxa weyaan in biyo la waayo ruuxiina inuu dahaaro qaata u baahan yahay sababta labaadna waxa weeye biyihii waa la hayaa laakiin waxa uu ruuxu uusan keri karin isticmaalkooda ama wuxuusan u keri karaynin cudur iyo xanuun iyo nabaro ku yaalla daraaddeed ama ma ahee awooddii uu ku qabaysan lahaa ama uu ku weysaysan lahaa mabalaba waa waa duq waa ruux dhacay waa ruuxan keri karin taasi waa mid waa dhici karta ama ma ahee biyihiibaa qabow wuuna ka baqayaa oo naftii buu sii waayey cudur buu isaga baqayaa yani waxa weye qabowganuu naftii sii waayey wuxuu biyihii ku diirsanoo ku kululaystana ma haysto labada goorba waxaan leenahay waa cajaza can isticmaali ilma biyihii inuu isticmaaluu ka caajizo kari waayey cajziga luqada carabiga karin la-aan baa la yidhahda karin la-aan cajzigu kasalkana wahsi baa la dhaha marka alcajzu huwa cadamu lqudra walisdaac marka haddaad kari weydo laba sabab waad u kari waaye inaadan tabarhaynin ama macnaa waxa wey aad jiran tahay iyo inaad qabowdooda ka baqayso labadaas sababoodba haddii uu ruuxu u kari waayo biyihii isticmaali kari waayo iyagoo u yaallo uusan markaa la-ayn markaasna iyadana wuu gabagabaysanaya wuu tayamumaya macnaha waxaana kutusaya xadiidkii camr bnu caas cinda abi daawuud wagayrihi camr bnu caasi wuxuu hogaaminayey ciidankii yani dagaalkii ghazwatu dati salasil sham atraafteeda ka dhacday camr bnu caas baa oday ahaay oo ciidankaas ka ah abaanduulo ka ah meeshaasay marka muddo joogeen shamna marmarka qaarkood qabow bay noqotaa dhulkeed aad buu qabow u noqda iyagoo meeshaa jooga baa camr bnu caas isku junubay waa ninka odayga ciidanka watay markuu isku junubay ayar intuu gabagabaystay oo booraystay buu subaxdii saxaabadii raggii uu watay buu salaadii ka saaray markay soo noqdeen buu qisadii nabiga loo sheegay sal lay slam isagaa u sheegay wuxuu hi ixtalamtu fi laylatin baaridatin shadiidati lbardi faashfaqtu in iktasaltu an ahlika fatayamamtu uma sallaytu nabiga wuxuu ku yidhi ya camr asallayta biasxaabika wa anta junub buu ku yidhi war camarow ma adoo janaabo qabaad raggaagii tujisay markaasuu ku yidhi rasuul ilaahayo ilaahay wuxuu yidhi naftiina ha dilina oo ha halaagina anuna waan isu baqay buu yidhi laftayda qabowgan aan uga baqay kadibna waan gabagabaystay waana tukaday buu markaasuu nabigu qoslay salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii nabiga arrin loo sheego uu muusodo oo uu qoslo maxaa loo yaqaanaa bimacnaa waa ridaa'an wa taqdiiran wa ma dhici karto shay shareecada ku khaldan inta nebiga loo sheego inuu u muunsoodo u qoslo ma dhici karto xadiidkii xabriga soo garamaysaan xabrigii macnaha yahuudiga ah uu dhihi jiray waxaan anigu tawreed ku haynaa in ilaahay uu samada far ku hayo oo dhulka far ku hayo oo yani geedaha far ku hayo oo markuu dhameeyo nebigu uu qosli jiray wuxuu u qoslayaa taqriiran wa tasdiiqan saas maana saasaana nabiga da'digiisa ay salawatu rabbi wasalam hadduu shaygu khaldan yahay uma muusan jirin umana qosli jirin waa sixi jiray nabigu salawatu rabbi wasalam saas weyn arrintaas marka waxay kutusaysaa in macnaha waxa weeyaan cinda alcajzi tayamumku bannaan yahay iyadana ayib culimada in badan oo kamid a ayaana qaba sidaasi macna intaa markuu kasoo gudbo wuxuuna yidhi ruuxu markuu gabagabaysto oo uu tayamumo tayamumka muxuu ku tukan karaa waa mas'alada la yidhaahdo halil atayamumu raaficun lilxadath tayamumku sidiisaba xadadkii miyuu kor yeelay oo sidii biyahoo kaleeto ayuu kor yeelay mise sidiisaba waa mutahir muwaqat yani waqti koobanuun inta cibaadada la gudanaya keliya oo loogu talagalay kadibna yani faaciidyadiisa iyo ay dhammaanayso wuxuu markayna leeyahay hadduu ruuxu gebagabaysto waxna waxaad doontaad ku tukan kartaa oo salaad ah salaad markii salaadaad u gebagabaysatay aad tukato gadaasheeda intaa doontoo sunnaa baad tukan kartaa waajib kalena waad ku tukan kartaa waajib kale haddaad qallo tukanayso waad ku tukan kartaa inaad u tayamumto uma baahni adoo tayamumkii hore qaba ee duurka u tayamumtay hadduu casarkii soo galo kii unbaad ku tukan hadduu maqribkii soo galo isagoon kaa jabin kii unbaad ku tukan ceshihii hadduu soo galo kii unbaa ku jira ilaa wax jabiye la helo saas way maanaa ilaa wax jabiye la helo leanna xadadkii oo dhan buu meesha ka saaray oo sidii biyo ama isticmaal o kale ka dhigay sidaasi waa sida taqriiban uu inoo wado ama markaasi wayse ha noqoto ama qabays ha noqdo saas way maanaa ayib madhabka abu xaniifa madhabka abu xaniifa sidaasa shaafici iyo axmed iyo iyagu waxay qabaan ruuxu hadduu tayamumo salaadaa wax salaad waajiba taa markaa uu u tayamumay unbuu ku tukan karaa kadib wixii sunnooyina waa ku tukan karaa laakiin waajib kale markuu soo galo waa inuu tayamum cusub u tayamumo sidaasay marayaan sawaabkuna waxa weeyaan waa ra'yiga odhanaya tayamumkiiyo gebagabaysi sidii biyo la isticmaalay buu dhankaa kala mid yahay wabittaali intaa doonto salaada tukan karta ma daliil daliilku waxa weeye tayamumku yuu bedel ka yahay biyihiibuu bedel ka yahay sooma caadatanna waxaa la yaqaanaa bedelka iyo mubdelu minhugu inay isku xugum qaataan sooma bedelka meesha laga bedelay iyo ka bedelka ka ah kii meesha ka baxay ka booskiisa soo galay axkaamtiisii oo dhan buu qaadanaya sidaasaa shareecada laga yani waxa weeyaan yani markii lagu sameeyey baaris lagu sameeyey shareecada bedelka iyo mubdelu minhugu markay booska isbedelaan oo midkii mubdl bedelku meesha soo galo albadelu lahu xukmu lmubdelu minhu saas maana daliil bay marka u baahan tahay ruuxii yidhaahda gebagabaysiga hal salaadun baa lagu tukan karaa kadibna waa jabayaayo salaad kaloo waajiba laguma tukan karaya daliil buu bahay daliilna lama hayo daliilna lama hayo wabitaali asalkaa in baaqi lagu ahaado ayaad moodaa inu macnaha wax weeyaan daliil ahaan inay sidaa ku xoog badan tahay macnaha ayib wuxuu kadib inooga dambaysiiyey markaad gebagabaysanayso garanay waxa lagu gebagabaysanayo meelaha la masaxayana garanay waxaa kaloo loo baahan yahay buu ku yidhi inaadan halmaamin niyadii inaadan niyadii halmaamin inama alacmaalu binniyaat jumhuur ahlilcilmi baana qaba inay niyadu sharti iyo rukni u tahay tayamumka abu xaniifa markii laga reebo iyaduna saasi waxay godan tahay kadib wuxuu ka hadlay tayamumka maxaa jebiya tayamumka waxaa jebiya waa wixii waysada jebin jira somayna soo baran wixii waysada aan soo sheegnay inay waysada jebiyaan unbaa tayamumkana jebiya hal bay siyaado la tahay oo aan biyaha marka lagu weysaysto ama lagu qabaysto yani halbaa ay la dheeriy tayamumku la dheeryahayo isaga jebiya laakiin markii la weysaysto aan jebinin waa kee waa luqyaaka maan mumkin alwijdaan inaad la kulanto biyo la isticmaali karo biyo isticmaalkooda aad kari karto oo aadan ka caajizin oo aad awood u leedahay markaad hesho tayamumkaagii waa jabay tayamumkii markaa waa jabaya sida jumhuur ahlicilmi ay qabaan waa sidaas macna waxaana kutusaya xadiidkeenu soo marnay faida wajada almaaa falyumisahu basharatahu markuu biyo helo jidhkiisa ha taabsiy waxaa kaloo kutusaya xadiidkii fi saxiix buhaari ku yaalay nabigu sal lay slam maalin maalmaha ka mida wuxuu arkay nin dadkii markii salaadii la tukaday meel gooniya fadhiya oo gadaashaa iska fadhiya salaaddii markuu baxay bu war maxaa kugu dhacay maxaa kaa reebay dadka salaadoodii wuxuu rasuul ilaahi waan janaabo qabay waan isku junubay markaa gabagabayso waxaa la yidhi salaada tuko hadhowbaa biyo loo keenay biyaha yimid biyihii markay yimaadeen buu nabigu siiye wuxuu ku yidhi biyahan qaadoo soo qabayso bimacnaa wuu markii hore wuu gabagabaystay sooma gabagabaysigii biyihii dib ka yimid waxaa la yidhi qabayso masalan habeenkii markii aad intay janaaba kugu dhacdo ama reerkaaga aad is aragtaan aad biyihii qabo uga baqdo waxaad ku kulmaysadana aadan haynin soo gabagabaysan maysa waad gabagabaysay salaadii subaxna waa tukatay duurkii baa soo galay gabagabaysigii hore kuma tukan karta limaada lianna kulayl baa loo baxay biyo kun baad markaa heli kartaa waa inaad markaa qabaysato kuguma fila gabagabaysigii hore saas maana biyaha helitaankooda la isticmaali karaayo waa naaqid haddii aad markaa tukatay kadib aad heshana waa naaqid intaadan weli tukanin haddaad biyihii heshana gabagabaysigii kuba tukan maysida waa naaqid waa inaad markaa biyaha isticmaasho wy maana saas siyaadadaa markaa gabagabaysiga la dher tayamumka la dher intaas la dher inta kale waa iska mana baydka ugu dambeeya wuxuu kaga hadlay waxa la yidhaahdo ninka loo yaqaano faaqid tuhurayn faaqidu tahurayn fatita labada shay ee lagu tahaaro qaato ruuxii waayey oo laba shay lagu tahaaro qaato maxay yihi almaa wturaab aw saciid labadiiba ma hayo caro daahirana ma hayo saciid daahirana ma hayo biyana ma hayo muxuu samaynayaa salaadiina way kusoo gashay ama markaa janaabuu qabaayo inuu qabaystuu doonaya ama weysadii baa ka jabto inuu weysaystuu doonaya labadii lagu dahaaro qaadan lahaana ma hayo muxuu samaynaya markaas wuu tukan oo marnaba salaada ka tegi maayo laazim waay leanna salaad waxa looga tegi karo waa inuu miyirkaagu tago un sabab kale oo salaad looga tegi karo ma jiro hadduu miyirkaagu tago miyirkaagu maqan yahaa haddii kale si kale loogama tegi karo maradaa iga nijaasa iyo muxuu ahaay maaratay biyo ma haye iyo wax soconay ma kulli haddaad meel nijaasaan joogaa iyo haddaad xabsi ku jirto oo isagoo dhan wada saxaro iyo xaar ah iyo kaadi qulqulaysa meeshaana aad dhex taagan tahay haddana weliba aad qaawan tahay oo maryahoo dhan lagaa siibay tuko adoo saas fattaqu llaha ma statactum wa sooma ilaahay intaad kari kartaan ka baqa nabigeenuna wuxu uri sal ly slam wuxu yidhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum amar haddaan idin amro waxaad kari kartaan kala imaada bal xadiid intaasoo dhan uga dhow baa jiro xadiid saxiix muslim kusoo arooray min xadiidi caaisha caaisha markay lumtay kuusheedii soo garan maysaan kuushii markay lumtay nabigu sal lay slam waa kii rag saxaabada ka mida diray oo yidhi bal kuushii soo raadiya kuushii intii la raadinayay salaadii baa dadkii ku soo gashay salaad subax baa soo gashay meeshuna biyo male aayadaha tayamumka jidaynaya dadka u sheegayana maba soo deginba saxaabadii maxay sameen marka biyo keliya inay isticmaali karaan baa u furan oo loo jideeyey biyihiina ma hayaan salaadiina way kusoo gashay waxay sameeyeen fasalluu fasallow bigayri wuduu way tukadeen ayagoon weysaysanin carana markaa lamaba jidayninba wayse la-aan sooma tukanin markay wayse la-aan tukadeen nebigay u sheegteen arrinkii markaasaa waxaa soo degtay aayatu tayamum markaa kadib bay soo degtay saxaabadu maxay tukadeen marka wayse qab la-aan iyo tayamum la-aan wayse qab la-aantana biyo la-aantaa keentay tayamum la-aantana lamaba jidaynin baa keentay weliba lama sharciyayninba sooma hadday sidaa ku tukadeen macnaha waxay kutusaysaa ruuxii biyahana waayey caradana waayey sidaa uu yahay buu ku tukanaya saas way macnaha xadiiskaasaa nas ku ah oo mas'alada ku cad waxaa la isweydiinaya hadduu sidaa ruuxu ku tukado salaaddii ma soo celinaya mise sidaasay salaadu ku tagtay oo laga daba tegi maayo in la soo celinayo waxaa ku tegay shaafici iyo keyrkii baa ku tegay inaan la soo celinayninna waxaa ku tegay alimaam axmed caleyh raxmatullah muzani oo ardaygii shaafici ah imaamunawowina wuu rajaxay oo wuxuu yihi saasaa daliil ahaan xoog badan inaan salaadaasi aan la soo celinaynin waxaana rajaxaya inaan la soo celinaynin oy salaadaas sidaa ku dhacday ilaahay addoonkiisa wuxuu ku kallifaa wuxuu kari karo intii tabartiisa ahaana wuu dadaalay cibaadadiina sidiibuu ku gutay mar labaad cibaadadii ii soo celi la dhihi maayo laanna waxaa meesha taalla fattaqu llaha mastatactum mas'alo labaad arrin labaad baa meesha taalloo nebigu saxaabadu markay waysela'aan tukadeen tayamumkiina la jideeyey salaaddii soo celiya ma dhihin nabigu sal ly salaaddii soo celiya ma dhihin sidaasay salaaddii ku tagtay sidaas daraaddeed hadduu sidaa ku tukado salaadiisu saasay ku asaxday biidn illahi tabaraka watacala soo celinna male saas maana ayib wuxuu ihi marka ina tayamuma gabagabaysigii darbatun waa halmarku dhufasho labada gacmood dhulka lagu dhufto taasoo qad ufridat darbadaasoo qad ufridat la keli yeelay darbatun baa ku filaan lahayde waa masdor marra sooma masrumar way hal mar wa laakin qad ufridata wuu kusii xoojinaya la keli yeelayo mar labaad dhulka gacanta lagu dhufan maayo alwajhu wejiga yumsaxu waa la masaxi qablahu isaga hortii waxaa la masaxaya alkafaani labadii kaf baa la masaxaya halkaa muxuu yidhi labada kaf baa la hor masaxaya kadibna wejigaa laga dambaysiinaya waa sida riwaayadka xadiiska camaar qaarkood kutuseen haddaad wejiga hormariso labada kaf aad dambaysiisana ayadana waa sax ayib bituraabihaa carada yani dhulka caradiisa ayaa lagu masaxaya aw amase bisaciidi ama wax kastoo dhulka korkiisa saaran ayaa lagu masaxaya waxaa sugan nebigu intuu derbi u yimid derbigii intuu gacmaha mariyey inuu ku gebagabaystay baa sugan qolyaha shardiga ka dhigaya carada waxay yidhaahdeen derbiga waxaa laga yaabaa inuu boor iyo bus iyo wax saarnaydoo gacanta nebiga ay soo raacday inayna waxba saarnaynna waa dhici karta ayb wujubuhu tayamumka waajibnimadiisa faqdulmiyaahi biyo waayitaankooda weye iyo wacajzuna caajisid inaan kari weyno biyihii ama qabowgooda aan ka baqno oo saa u kari weyno ama aan u kari weyno limarad ama tabardarro u kari weyno sababaani way humaa labadaasi sababaani waa labadii sababoo tayamumka keenayay waa faqdulmaa wa cajzu wey wa bihi tayamumkaasi ayaan tusalli ku tukani maa tashaau waxaa doonto salaadaha baad ku tukani ilaa wax jabiye in la helo mooye liannahu liannahu sababtu waxa weye liannahu isagu bedelun bedel weye liguslin qabays buu bedel u yahay maca wuduu'in wayse lala qabo saanin oo qabayska labaysa qabayskana bedel buu ka yahay waysadiina bedel buu ka yahay qabayskii bedelka uu ka ahaa buu axkaamtiisa qaadanaya waysaduu bedelka ka ahaana axkaamtiisii oo buuxduu qaadanaya ruuxii yidhaahda axkaam kala dhiman buu qaadanayaa oo qabayskii oo dhan axkaamtiisa ma qaadanayo waysadii oo dhan axkaamteeda ma qaadanayo axkaam qaar ka miduu qaadanaya yidhaahda fa calayhi bidaliil walaa daliila saas way macana daliil baa laga rabaa daliil ba ma jiro wax nasoo kutusay ma jiro masle ijtihaadiya wey laa tansaxu halmaamin buu ku yidhi niyatahu tayamumka niyadiisa halmaamin wa kun waxaana ahaataa mutanabihan mid baraarugsan noqo linawaaqidin waxyaalaha jabiya waysada fii fahmiha fahmkeeda nawaaqida fahmkeeda dhexdeeda mid ku baraarugsanaaw biciyaanin si cadoo iska muuqata ciyaanka waxa weeyaan caayanahu mucaayanatan wa ciyaanan baa la yidhahda waxa wey macnaha waa marka aad indhahaaga ku aragto ama si cad oon qarsooni lahayn oo shaki ku jirin aad ula kulanto ayaa la yidhahdaa yani ciyaan masal baa jiro la yidhahda laysa alkhabaru kalciyaan saasay dhahan kalciyaan macnaha waxa ishaadu qabatay waxa lagu warramo isku mid maaha xadiis ahaan buu ku asaxay isagoo ah laysa alkhabaru kalmucaayana xadiis ahaan buu kusugan ayb hiya iyadu naaqidaatu wuduu'ina hiya nawaaqidii naaqidaatu wuduu'inaa waysadeenna waxyaabihii jebinayay weye biziyaadatin maca ziyaadatin ayadoo lagu siyaadinayo luqyaaka la kulankaaga maa aan biyo aad la kulanto biyahaasoo mumkina alwijdaani yacni helitaankoodu uu suurtagal yahay wijdaanka wuxuu ka wada bimacnaa la isticmaali karo la heli karo oo aanan ka caajisin oo ku suuroobi karta inaad isticmaasho macnaha ina salaata salaadii taakadat way waajibu ta'akadad way adkaatay xataa wain junuban xataa wain takunu inta badan in lama xidhiidho intu ismi lama xidhiidhsato sooma xataa wain takunu aad ahaatidba junuban mid janaabo qaba takunu aad ahaatidba mid janaabo qababa aad ahaatide salaadii waa adkaatay arrinkeedu laga tegi maayo oo wayufqadu haba la waaye altuhuraani labadii lagu tahaaro qaadanay oo biyihii yani waxa weyaan biyihii iyo iyo saciidkii ah labadaaba aad weydid yani waxa wey aadna janaabo qabtid adoo janaabo qabo qabays u baahan labadiibana waayey soo xaalad adag ma waxaa ka fudud adoo weyse u baahan labadiibana waayey meeshii adkayd buu kaaga qabsaday waa tanbiihan yani waxa weyaan lilaclaa cala aladna saas mana saas ayb markaas xaalad macnaha laga tegi kara ma jirto way salaada baabun fi axkaami alxaydi walistixaadati walnifaas iska fudubayntan xaydka axkaamtiisa waa dhiigga cadada ah istixaadada oo dhiigga dhiig furanka la yidhaahdo nifaaska oo dhiigga dhalmada ah wa taxakamat ha way ku amartaaglaysay fil xaydi xaydka dhexdiisa waxaa ku amartaagleeyey caadaatu nisaai dumarka caadaadkooda id ciladuna waxa weeye laa daliila wax daliila ma jiro oo mucayinun cayinaya lizamaani zaman gooniya cayimaya intuu dumarka caadadu haynaysay intay ka maqnaanayso wax zamanoo cayinaya wax daliiloo cayinaya zamankeeda ma jirto caadadaa marka dumarka caadadooda taasaa ku amartaaglaynaysa damuhu caadada xaydka dhiigiisu assawaadu madow ayaa mumayizun mid soocaya ah madow midabkaasu ku soocan yahay id ciladuna waxa weeye hayruhu dhiiggaa xaydka hayrkii hiya iyadu alistixaadatu waa dhabarfura cinda dii cirfaanin mid garasho u saaxiiba agtiisa walmustaxaadatu haweeneyda dhiig furanku ku dhacay lisalaati salaadii tawada'at way u weysaysatay way u weysaysan baa laga wadaa maca kulli waqtin waqti walbay u weysaysan duuna maa rawaqaanin dhinacyo milicsi la-aanteed ayadoona dhinacyaha la fiirfiirinin toos baa xukunka loo qaadanaya mana sida dawacadii adoon dhinacyaha fiirfiirinin ina salaata salaadii siyaami soonka lala qabo lixaa'idin oo lixaa'idin u sugnaaday uma aljimaaca iyo galmadii kadib uma kadibna aljimaaca galmadii muxaramu lityaani intaasiba la imaanshahoodu mid la xaaraamay wey xaaidadii baa laga xaaraamay ilaa ida iktasalat inay qabaysataba mooye bucayda tahaaratin dahaaro qaadasho iyo dhiigga gu'itaankiisa wax yar gadaashiisa wasawma sawmkii taqdiihi way qallaynaysaa haweenaydi huda dayaani allaha dayaanka ah ee addoommadiisa kala xukuma hanuunkiisii wey xukmunifaasi nifaaska xukumkiisu waa dhiigga dhalmada xukumkiisu ka xukmi xaydin xayd xukumkiisa oo kale wey inamaa liaqalihi inamaa liaqalihi xaddun inamaa liaqalihi dhiigga nifaaska intiisa ugu yar waxaa u sugnaaday xaddun xad baa usugnaaday maxay tahay xaddaas hiya iyadu xaddaasi bilaxdi hawaani sekano sekano ilbiriqsigood waa sekano ilbiriqsigood waa ilbiriqsi waa sekano ilbiriqsigood waa intaa hadduu hayo waa inta ugu yar maca arbaciina afartan lala qabo afartan beri afartankaasoo atad yimid lixaddi aktarihi nifaaska xaddiisa ugu badan ku timid tirada waktiga ugu badanna waxaa ku yimid afartan beri wa daliiluhu daliilkiisuna waa inta xadda ugu badani daliiluhu daliilkiisu yaclu wuu ka kor noqonaya cala lbutlaani baatilnimaduu ka kor noqonaya waa xaq sugano baatilka wuu dardarhaya wy maana wa cala almujaamici midkii jimaacayo u galmooday xaa'idan haweeney caado qabta ninka u galmooday korkiisa waxaa ahaatay kafaaratun kafaara ahaatay muxuu yahay kafaaradaasi hiya kafaaradaasi nisfun waa nis oo min adinaari dinaarka ka ahday aw nisfani ama waa laba nis dinaar niskii ama laba nis saas maana wayaxillu waxaa bannaan minhaa haweenayda caadada qabta xaggeeda waxaa uga bannaan lilmubaashiri midka taataabanaya kulluhaa dhammaanteed baa u bannaan ila nikaaxa galmadii mooye eh iyo wa dubrahaa iyo xaggeeda dambe mooye kufraani waa laba kufr waa laba kufr wey arrintaas waa laba kufri waa laba macna waxa weeyaan kufri weeyaanoo waa laba dembiye waaweyn wey macna ayib daydka hore wuxuu kaga hadlay masale aad kutubta fiqiga aada ugu aragteenoo sideedaba caadada dumarku wakti la dhihi kara ma jirtaa intaasaa ugu yaroo dumarka hayn kartaa wixii ka yarna caado maaha waktiga ugu badanee dumarka ay hayn kartana caadadu waa intaa dhiigga caadadii wixii dhaafana waa dhabarfuran iyo istixaado muddo la xadidi kara ma jirtaa wuxuu ina yidhi wax muddo ah iyo zaman ah oo daliil ku soo arooray ma jiro somaliland fuqahada qaarkood waa kuwan waktiyada xadiday way ku kala gedisan yihin xanaabilada iyo xanafiyada iyo shaaficiyada iyo qolaba wakti bay sheegaan qola waxay leeyan wiig bay odhanayaan shan iyo toban beri adugu waktiyadaasi kala gedisanay sheegayaan wax daliila iyo nas ma leh waxa ku soo aroorayna ma sugna fuqahaduna waxay un ka qaateen dumarka markay fiirfiiriyeen iyo caadadooda iyo sidaa macnaha wax ay u badan yihiin bay ku dhiseen ama ku saleeyeen daliil male marka mar haddayna daliilan xaggee loo noqonaya arrinta waxaa ku amar taaglaynaysa caadada dumarka saas maana haweenaydan maxaa u caado ahaa intee bay caadada heli jirtay toddoba beri miya toban beri miya intay ka maqnaan jirtay ma shan iyo toban beri ba ma saddex beri ba intay ka maqnaan jirtay caadadeedii iyada siday lagu yaqaanay ee iyadu ay taqaanay baa loo noqonaya saas maana sidaa inay tahay ayaa waxaa kutusaya culimada muxaqiqiinta qaar ka mid a qaba yani xadiidkii umu salama nabiga sal alay wasalam bay su-aal la weydiiyey haweeney dhiig ka socdo oo manaha dhabafuran ku dhacay markaasaa nabigu wuxu uri sal lay slam yii tandur qadra alayaam qadra alayaali waalayaam allatii kaana taxiiduhunna ha fiiriso buu nabigu yidhi maalmihii iyo habeenadii caadadu ku dhici jireen qiyaastoodii iyo qadarkoodii ha fiiriso intay ahaayeen waqadruhuna min ashahri fatadcu sala bu nabig sal l intay maalmahaasi ahaan jireen ee caadadeeda markay fiiriso ay hayn jirtay dhiiggu hayn jiray ha fiiriso maalmaha iyada ah ha ka tagto salaadii maalmihii caadada u ahaan jirtay markay dhaafaanna ha qabaysato kadibna ha tukato maslada xaggee loo celiyay marka caadadeedii baa loo celiyay haweeneyd haddii dawar furan ku dhaco dhiiggii iskaga qasmo waxaa la odhanayaa maxaa caado ku ahayd toddoba beri bishiiba toddobadii beri ayay iska joogaysa toddobadii beri markay dhammaatana way qabaysan walow dhiiggii dawar furanku hama socdo markay qabaysatana way cibaadaysan bisha dambe haddana toddobadii bay sugaysa toddobadaasay haddana ku soconaysa wahaakadaa sidaasuu nabigu ku irshaadiyo caadada hala tiriyo hadday mutaxayiro tahay oo sideedaba mubtadi'a tahay oo markii ugu horraysaba dabafuranku ku bilowdayna iyadana waxay leeyihiin dumarka aqlabkooda caadadooda la marinaya ama waxaa loo noqonayaa dhiigga midabkiisa waana sida xadiiska qaarkood uu nabigu ku tilmaamay salawatu rabbi wasalaamu calayh in dhiigga midabkiisa la ictibaariyo o la fiiriyo maxaa yeele nabigu wuxu uri sal lla lay waslam in kana in kana damu lxayd fainahu aswadu yucraf bu nabi sal ly slm xadidka abu daawud iyo keyrka ay soo saareen min xadiid faatimata binti abi xubaysh bimacnaa waxa weeyaan dhiigga caadadu waa madow yahay oo dhiig furanka dhabar furanka waa ka madow yahay qaruu leeyahay kanna waa khafiif dhiigga caadadu ur buu leeyahay kanina waxa weeye ur badan ma leh sifaad iyo tilmaam tilmaamaha xaggoodaa loo noqonaya markaas waa haddii caadadeedii la garan waayo haddii caadadeedii la garanayana caadadaa la ictibaarinaya hadday caadadii adkaatana waxaa loo noqonayaa dhiigga midabkiisa iyo sifaadkiisa markaasi la isticmaalaya wa kafa waaba intaa intaa wey maana waa masalada macnaha lagu wareeray oo inta badan axkaamtani waxay u taallaa dee haweeneyda si caadiya intay caadada ugu dhacdo dhiigu ka go-o iyadu way iska fududahay mushkila male iyaguna ku wareerayaan hadal badan iyo yani waxa tafaasiil far badanna u baahanaysa waa markii iyadoo caado hesha haddana dhawafuran ku dhaco wixii baa marka isku khaldamay see la yeelayaa wakti go-aan oo la sheegi kara ma jira hadday caado lahaydna caadadeedii bay u noqon haddayna caado lahaynna markaa dhiigga midabkiisa iyo sifaadkiisa loo celinaya labadaas axaadiis nabigeena kuso arortay salawatu rabbi waslamu aleyh saas daraadeed baa wuxuuna yidhi damhu sawaadu mumayizun id hayruhu hiya alistixaabatu cinda di xirfani dhiiggaa madow waxaan ahayd bimacnaa oo iska socda waa dhiig furan dhabarfuranku siduu nabigu sheegay sal lay slam waa rakbatun waa haraati uu shaytaanku xidid xididada ka mida haraatiyey saasuu nabigu kusheegay salawatu rabbi waslamu caleyh ee ma aha dhiiggii caadada dhiigga caadadu waa dhiiggan yani wax weeyaan isagu ilahi subxana watacala dumarka o dhan ama yani wax uu sameeyo yani xikmad buu leey kan kale laakiin isagu meeshuu ka soo baxay qaabkuu ku imaanayo waktigu soconayo waa ka gedsiin axkaamta sharci ahaan ay kala qaadanayaanna waa kala duwan imaan saas weyaan kadib wuxuu ina yidhi haweenayda dhabarfuranku ku dhacay ee dhiigu ka socdo mar walba salaada salaad walba waa inay u weysiisato wakti walba waa inay salaad u weysiiso saas way macanaha waxa uu ka wadaa dhiigga ama ha u noqoto sifaadkiisi iyo tilmaamihiisi ama caadaday lahaan jirta ha u noqotee xilliga ay ku qadaraysa inuu dhiiggii caadadu go-ay way qabaysan qabayskaa wixii ka dambeeya salaad walba waa inay u weysiisato waxaa la mida iyada iyo dadka la yidhaahdo daa'imulxadadka la yidhahdo dadka mar walba neeftu ka socoto ama mar walba kaadidu ka socoto daa'im alxadad baa la yidhaahdaa salaad walba waa inay weyse qaataan saas maana salaad walba waa inay weyse qaataan haddii markaa uu dhiigku socdona markay tukanayso waa inay meeshii ay gufayso xulul waa inay geliso macnaha wax dhiiggaasi soo daadanaya si intay salaada ka baxaysuusan macnaha wax weeyaan uu meeshiisa ugu ekaado macnaha nabigu sal lay slam wuxuu ku yidhi haweenaydii faatimata binti abi xubaysh oo dumarkii caadad ay dhig dhabar furanku ku dhacay ka mid ahayd nabigu wuxu sal lay slam tawadi tawada-ii likulli salaa salaad walba u weyse qaada buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh tirmidi baa soo saaray waana xadiis saxiixa imaamu shaafici iyo axmed iyo jamaaca culimada ka mid a ayaa saa ku tegey inay salaad walba u weyse qaadanayso oo aynan weysadii salaadan ay u qaadatay aynan salaad kale ku tukan karin saas way macnaha ayib sidaasi waa sida sawaabkaa wey waxaa kaloo heli karta oo u furan haweeneyda haweenka dhawarnaanka qaba inay salaadaha duhurka iyo casarka intay dhexda isugu keenaan meesha labada waqti iska galaan inay hal mar u qabaysato labadii salaadood ay isdaba dhigto maqribkiiyo cishahana waktiga ay iska galaan intay hal mar qabaysato inay labadoodiiba hal mar isla tukato oo isdaba dhigto taana way heli kartaa xadiiska nabiga sal ly slam waa ruqso iyada loo ogolaaday maana ayib kadib waxuuna yidhi haweenayda xaa'idada ah waxaa xaaraam ka ah inay tukato intay caadadu hayso soonkuna xaaraam buu ka yahay galmaduna xaaraam bay ka tahay intaba axaadiis baa kusoorta waana ijmac intaba waa laisla ogolaya nusuus bayna leeyihi ilaa inay qabaysata mooyaane bucayda ahaaratin bucayda ahaara wuxuu ka wada dahaarada wuxuu ka wadaa dhiigga gu'itaankiisa soo aayaddu ma dhihin xataa yahurna waa dhiga gu-idiisa w yani dahaaradu waa dhiga gu-idiis tadakurkuna waa qabaysiga saas daraadeed wuxuu ihi ilaa ida iktasalat bucayda tahaaratin dhiiggu markuu ka go-o wax yar kadib inay qabaysataba mooye oo de markay qabaysato salaadiina waa loo ogolyahay soonkiina waa loo ogolyahay galmadiiyo ninkeeda inay in macnaa wax weyaan ay yani isbarakeeyana waa loo ogolyahay haddii la yidhi soonkiina looma ogola salaadiina looma ogola oy saa kaga tageen ma qallaynaysaa wa asawma taqdiihi soonkan bay qallaynaysaa amaa salaadihii ka tegay iyadu ma qallaynayso intaana waxaa kutusaya axaadiis fara badan oo saxiixaynkii keyrkood ku yaalla waana laysla ogol yahay in ay soonka uun keliya soo qallaynaysa salaad ayna qallaynaynin macnaha waa ijmac iyagan kadib baa wuxuu inoo sheegay masale kaloo iyadan ijmaca oo maxay tahay axkaamtii aan usoo sheegnay xaydka nifaaskuna waa la mid oo maxay tahay haweenayda dhiigga dhalmada qabtay nifaasku waa dhiigga dhalmada ee dhashay ee gi dhiiggii dhalmadu ka yimid axkaamteedu haweenayda caadada qabta ee xaydka qabta oo kaley la mid tahay bimacnaa waxa weeyaan ninkeeda isma arki karaan salaad ma tukan karto ma soomi karto ilaa intuu ka go- dhiiggu ay kabaysato axkaamtaa waa iskaga mid macnaha laakiin hal arrin buu kaga gedisan yahay buu ina yidhi nifaasku uu kaga gedisan yahay xaydka arrintaas maxay tahay inta ugu yaray haweenayda uu hayn karo nifaasku ayada waa la garanayaayo wuxuu yidhi waa ilbiriqsi inta ugu yar ijmac baa kusoo arooray iyada meesha u daliishanaya xadiid kuso aroora ma jire laakiin ijmac baa kuso arora laiskuma khilaafin muddada ugu yar ee dhiigga dhalmadu ah haweenayda uu hayn karo waa ilbiriqsi inaga muxuuna yidhi inamaa liaqalihi xaddun bilaxdi hawaani hawaanidu waa jamcu thaniya thaaniyadana waxaa la yidhahdaa yani sekanka la yidhahda sekan somalia maxaa lagu dhaha ilbiriqsi lama yidhahda somalia ma taqaanaa marin saacadda daqiiqada marka laga tago daqiiqadu soo lixdan sakan ma sakan ka bad waxaanan maynu dhahna ya minute miya minute waa daqiiqada wa ya minute ah mir ma jir ayib adiga waxa weeyaan waa wakti yar wakti yar baa ugu badan wax kale lama hayo taana ijmac bay ku sugnaatay waxaa kaloo uu kaga gedisan yahay nifaaska iyo dhiigga dhalmada wakti ugu badan xadiis baa kusoo aroray waktigiisa ugu badan ee dumarka uu hayn karo ayadana xadiis bay leedahayo waa xadiiskii muxuu ahaayey umu salama kanat ilmar'atu min nisa'i nabiyi taqcudu fi nifaasi arbaciina layla laa ya'muruha annabiyu biqada'i salaati annifaas bimacna waxa weeyaan haweenku waktigii nebiga sal lay wasalam haweenayga haweenka dhalay afartan beri bay joogi jireen oo aan salaad la amri jirin xadiidka abu daawuud baa soo saaray waana xadiis shaahid qawiyo iyo xoog badan buu leeyahay imaam axmed baana ku tegay afartan wax ka badan inayna haweenaydu sii fadhiyay afartan hadduu dhiiggu la dhaafo macnaheedu waxa weye dhiiggaasi dhiiggii dhalmadee loo fadhiyi jiray meehe waa dhiiggii dhabar furan buu markaa noqonayaayo waa inay qabaysato ay tukato wa afartan wixii ka badan nas inta loo hayana waa afartan xadiidka abu salama loo haya afartan wixii ka badan oo fuqahada qaarkood ay sheegaan si imaam shaafici oo kaleeto wuxuu yihi sitiin baa ugu yar saa ugu badanba lixdan wixii ka badan hadday dhaafto ayaa markaasi dhiig furan la dhaxay ama dhaba furan la dhaxay afartanka wixii ka badan waa un ijtihaad mooye laakiin nas male afartanka nas le imaam axmed baana ku tegay afartan wixii ka badan inaan dhiiggii dhalmada ee loo fadhiyahay inuusan ahayn sidaas macnaha taana waa mid a waxa uu intaa ku daray ninku haweenaydiisa markay caado qabto ama dhiigga dhalmada qabto waxaan soo sheegnay inaysan u banaanayn isticmaalkeedu sooma wax xaaraam sooma ayib hadduu ku khaldamo oo uu ma u galmoomo maxaa xalla xalku wax weeyaan waa inuu sadaqaysto diinaar ama nisfu diinaar waxaana kutusaya xadiidka cabdulahi bn cabdullahi bn cabbaas abu daawud iyo nasaa-i ay soo saareen wuxuu nabigu uri sal ly wasalam ninkii haweenaydiisa u galmooda ayadoo caado qabta ha sadaqaysto ama diinaar ama nisfu diinaar waxaa la kala odhanayaa haddii uu dhiigku markuu cusub yahay iyo bilowgiisa hore ee uu xoog badan yahay hadday galmadu dhacdo markaa diinaar buu sadaqaysanaya hadduu markuu daba jeediyo dhiiggu sii go-ayo ee uu fududaado ay galmadu dhacdana markaa waa nisfu diinaar diinaar iyo nisfu diinaar maxaa laga wadaa yani waxa wey waa dahab dahab diinaarkana hadda waxa uu qiyaastiisu noqonaya marka maqaayiistan hadda la isticmaalo loo bedelo oo gram loo bedelo wuxuu noqonayaa diinaarkii halkii diinaar wuxuu noqonayaa afar gram iyo gram afar meelood loo qaybiyey meeshii saas maana yani arbaca gramaat wa rubcu gram wa rubcu gram saasuu noqonaya niskii marka la dao waxay noqonaysaa marka ya waa laba gram iyo humunu gram sooma gram huminkii gram saddex sideed meelood loo qaybiyey meeshii iyo laba gram oo buuxa mala fahm marka haddii haweenayda bilowga hore uu ku khaldamo waxaa laga rabaa inuu afar gram iyo gram loo qaybiyey afar meelood meeshii inuu sadaqeeyo oo dahab ah haddii iyagii la heli karaa waa khayr haddii kalena inta la qiimeeyo qiimahoodii lacag uu sadaqaynaya haddii uu markuu sii go-ayo yahayna iyadana waa intaas niskood macnaha ayuu bixinaya oo sadaqaynaya xadiidkaas waxaa qaatay oo madhabkaa ku tagay imaam axmed caleyh raxmatullah ayib haweenayda garanay inaysan galmadeedu banaanayd markay u yani waxa weyaan ay caado qabto ama ay dhiiggii dhalmada qabto laakiin hadduusan galmo ahayne taataamasho un tahay ma u banaan tahay waa kuu banaan tahay haweenayda caadada qabta ama dhiigga dhalmada qabtaay ninkeedu waa taataaban karaa waa u banaan istimtaac waa u banaan yahay laba arrimood unbaan loo ogolayn buu ihi galmadana looma ogola xagga dambe inuu ka isticmaalana looma ogola saas maana waxaana kutusaya xadiidkii nabigeena sal lay slam uu yihi isnacuu kulla shayin ila nikaax yahuuddaa dumarku markay ay caadadu ku dhacdo waxmayna la cuni jirin lamayna fadhiisan jirin way ka cari jirin nabiga sal lay slam marka wuxuu yihi wax kasta ku sameeya oon galmo ka ahayn xadiidkaa saxiix muslim ku yaala min xadiidi anas ibnu malik ama xagga dambe inaan laga isticmaali karin iyadana xadiis fara badan baa kusoo aroortay waxaa ka mid a xadiidka abu hurayra fi sunan oo nabigu sal lay slam man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquul aw ata imra'atan xaa'idan aw ata imra'atan fii duburiha faqad bari'a mima unzila cala muxamadin sal lay slam ninkii u taga mid kitaab gaablow oo wadaadada wax sheeg sheega ee jinka ku xidhan oo markaa wuxuu u sheego ka rumaysta ama haweeney caado qabta u tago u galmooda ama haweeney xagga dambe uga galmooda intaa midkuu dooniba ha noqday wuu ka beri noqday diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey bu nabig sal lay slam bimacnaa waa dembiye waaweyn wa saas daraaddeed baa sheekhu wuxuuna yidhi ila nikaaxa wa dubraha kufraani wy kufraani waa kufrigii duuna kufrinka ah oo dembiga weyn ah macna ee kii islaamka lagaga baxay maa wataxakamad buu yidhi marka aan ku noqon abeadi wataxakamad waxaa ku amar taagnaysay fil xaydi xaydka dhexdiisa caadaatunisaai dumarka caadooyinkooda ayaa ku amar taagleeyey maxaa macnaha laga wada bimacnaa isaga un baa loo noqonaya maadaama aan nas lahayn dumarka caadadu baa loo noqonaya caadadooduna waa kala duwantahay id cilladu waxa weeye laa daliila wax daliila ma jiro mucayinun oo cayimaya lizamaanin zaman cayinaya odhanaya ilaa intaasuu dumarka caynaya ilaa intaana wuu ka go-aya zaman wax daliilo sheegaya ma jiro saas daraaddeed fuqahadu ku kala tageen isku khilaafeen damuhu xaydka dhiiggiisu assawaadu madowba mumayizun mid soocaya ah oo dhiigaga laga soocaya dhiigga dhabar furanka waxaa ka soocaya dhiigga caadada dhiigga caadadu waa madow yahay aad buu diq u yahay madow yahay urna waa le id cilladu waxa weeye hayruhu dhiigga xaydka hayrkii oo dhiigga kali hiya iyadoo alistixaadatu waa dhiigga dhabar furanka ama dhiig furanka ah cinda dii cirfaanin mid garasho u saaxiiba agtiisa walmustaxaadatu midii dhiig furanku ku dhacay lisalaati salaadii tawadaat way u weysaysan salaad walba way weysa qaadanaysa maca kulli waqtin waqti walba la jirankiisa waqti walba salaadii way u weysa qaadanaysaa duuna maa rawaqaanin lexleexasho la-aan rawaqaanku waa raaqa waxaa la yidhahdaa raaqa rawqan wa rawaqaanan wa rawaaqan intaa bay ku timaada bimacnaa waxaa la yidhahdaa xaada wadahaba yumnatan wa yusratan fi surcatin wa khadiica inta badan waxaa loo isticmaala baashan la yidhaahdo dabacada waxaa la yidhahda raaqa taclab ama raaqa rawaqaanan ka rawaqawaani taclab baa la yidhahda dabacada sunnada markay ordayso si caadiga uma ordo horteeda ma fiiriso markay ordayso saasay u orda dhinacay fiirinaysa taasaa la yidhahda yani waxaa la yidhahda rawaqaan wa markuu ordahayo oo haddana uu khadiica iyo ay ku jirto khayaano ku jirto kolba u dhanka fiilinaya kola dhanka fiilinaya waxa la yidhahda raaqa rawaqaanan marka wuxuu wuxuu ka wadaa duuna maa rawahaanin leexleexasho la-aan dhinac iyo milicsi la-aan adoon dhinacna fiirinin sidaas way masaladu ina salaata salaadii oo maca maca siyaami soonkii lala qabo lixaa'idin xaalay u sugnaadeen uma kadibna aljimaaca galmadii muxaramulityaani la imaanshahoodu kuwa ay xaaraam yihiin intaasiba lala imaan maayo haweenaydii la imaan mayso ninkeeduna la imaan maayo galmada ilaa ida iktasalat inay qabaysataba mooyaane bucayda tahaaratin dhiigga gu'itaankiisa wax yar gadaashiisa bucayd waa bacdu oo tasqiir lagu sameeye wey wa sawma soonkii taqdiihii way qallaynaysaa oo way soo celinaysaa salaadii sameya huda dayaani allaha dayaanka hanuunkiisii wey sharciga ilahi subxana watacala addayaan waxaa la yidhahdaa waa ismun min asmaa illah baa lagu sheegaa culimada qaarkood baana ku sheegay laakiin wax nasa oo ilaahay magac uga dhigaya ma hayno ragga sheegay waxaa ka mid a ibnu manda oo waxaa ka mid a ninkii la dhihi jiray xaliimi baa ka mid a waxaa ka mid a alimaam alqurtubi baa ka mid a bayhaqi baa ka mid a ibnu lqayim laftiisaa ka mid a sadiiq xasan khan baa ka mid a raggaasoo dhan magac ilahay bay ka dhigeen dayaanka dayaanka laakiin wax nasoo ilaahay magaca uga dhigaya maana arag maana arag waxaa dhici karta marka inay tahay min baabi alihbaar lanna min alakhbaar min baabi alikhbaaru awsac min baabi alasma soo mahay haddii magac ahaan la yidhaahdo inay adkaataa dhici karta lanna asmaa ullahi tawqiifiya laakiin haddii ilaahay lagaga warramayo min baabi alikhbaar ay noqoto markaasi waa suroobi kartaa yani lanna awsac qaabkaasaa ka guda weyn macna ayib dayaanka maxaa la yidhahda marka dayaanka waxaa la yidhahdaa alqaadi waa la dhaha xaakimkana waa la yidhahda midka abaal mariya addoommadana waa la dhaha midka xisaabiyana waa la yidhahda midka qasbe ee isagu wuxuu raba marsiiyana waa la yidhahda qahraar intaba waa lagu fasira macna xukmu nifaasi nifaaska xukumkiisu ka xukmi xaydin xayd xukumkii oo kale wey waa isku axkaam keliya wuxuu kaga gedisnaan doonaa middan inamaa liaqalihi nifaaska intiisa ugu yar waktigiisa muddadiisa ugu yar waxaa u sugnaaday xaddun xad baa usugnaaday oo maxay tahay xaddaas hiya xaddaasuna bilaxdi hawaani sakano ilbidhiqsigooda wey ilbidhiqsi sakano ah wakti yar baa ugu yar intuu dumarka hayn karo yani dhiigga dhalmada maca arbaciina afartan lala qabo iyadana wuu kaga gedisan yahay xaydka nifaaskii wuxuu kaga gedisnaa buu wadaa maca arbaciina afartan beri lala qabo taasoo ata timid lixaddi akarihi nifaaska muddadiisa ugu badan ama xaddiisa ugu badan ku timid xadiikii umusalama ayuu tilmaamaya macna wa daliiluhu daliilkiisuna yacluwuu ka kor noqonayaa cala albutlaani baatilnimaduu ka kor noqonaya waa iska tatimatu lbayt wa cala almujaamici midka jimaacay oo u galmooday korkiisa waxaa ahaaday xaa'idan haweeney caado qabta u galmooday korkiisa waxaa ahaaday kafaaratun kafaara ahaad maxay tahay kafaaradaas hiya kafaaradaasuna nisfun waa nis oo min adinaari ka ahaada oo muxuu ka noqonaya nisfu dinaar sooma waa hadduu markuu dhiiggu sii go-ayo uu galmoodo aw amase nisfaani ama laba nisfi way laba nisfi markaad isku darto muxuu noqonaya waa dinaarun a haddii laba nisfi waa dinaar buuxa sooma marka nisfu dinaar aw dinaar wey macana wayaxillu waxaa bannaan minhaa xaggeeda waxaa uga bannaan lilmubaashiri midkii taataabanaya ku istimtaacayay kulluhaa dhammaanteed baa u bannaan ayadoo dhan baa u bannaan ila nikaaxa galmadii mooyaane iyo wa dubrahaa xaggeeda dambe mooyaane kufraani humaa labadaasi kufraani waa laba kufri wey waa laba dembiyo waaweyn wey hada bilahi tawfiq wsal allah wslam ala nabiyina mxamedi wala ali sabi